يا الطفولة macrكة هيا يا التاخير
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo weerar arbashaad ah kusoo qaaday deegaanka farxan ee dhacdulaedka degmada qaryooli ee gobolka shabeellada hoose isdaarkan ay baahisay kataayib al akhbaarihi ayaa soconaya wax ku dhow laba daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo jabkii lagu gaarsiiyey ciidamadii ashaamudkaha ee duulaan kusoo qaaday deegaankan kuwaasi oo la kulmay waxaysan filayn iyagoon halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan ciidamadani hubanta ayaa soo weeraray deegaankan ayaa doonayay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ee ku nool kuwaasoo sannadihii dambe ka raystay dhibaatadooda أنا العمالة أفركه بالأرض عزة يدعس بالأرض عزة يدعس يا الطفولة المعركة هيا تقدم لا لا تتركه ugu horeen muuqaalka ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman awada tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka sidaba lagu yaqiinay waxaana la arkaya iyagoo lagu ceersanaya dhul beero ah islamarkaana cagaha wax ka dayaya
المعركة يتقدم والقميص قال لا لا تتركه من مرتزق muuqaalka ayaa waxa uu si toos ah kuu tusaya ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactaraya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay naftu daba yar tahay sidoo kale waxaa filim kasoo muuqanaya qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoona badankoodu ay rasaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarka waxaa kasoo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaasi oo gaaraya qori ak forty iyo booshkiisa iyo qori bekham iyo siriskiisa يا صوبه تجناس محترس صوبه تجناس dhowaan aheyd markii uu kanaalka wararka alkataayib uu bahiyey weerar loogu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ku lahaayeen tuulada dhagaxow ee duulaadka deegaanka xawaali ee gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo la dhexalsiiyey khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac iyo mid hantiyeed